bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatankii bishii afraad kun afar boqol koob iyo soddon ee hijrada ama taariikhda islaamka oo waafaqsan labiyo tobankii bishii afraad ee laba kun iyo toban waxaynu bilaabaynaa in shaa allahu tacaala manduumada yar ee la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya lifahmi nusuus asharciya waxaana alifay ama nadmiyey sheekha loo yaqaano abu cabdillaahi cabdiraxmaan binu naasir binu cabdillaahi binu naasir aala sicdi sheekhaas ayaa nadmiyey sheekha haddaynu tarjamadiisa waxoogay aynu ka yar sheegno waxa uu ku dhashay magaalada cunayse la yidhaahdo ee gobolka qasiim ee sacuudi areebiya ka tirsan laba-iyo tobankii bisha muxaram kun saddex boqol iyo toddobadii hijradu markay ahayd waxaan u geeriyooday kun saddex boqol lix iyo toddobaatankii isagoo jiray sagaal iyo lixdan sannadood runtii sheekhu ilaahay ha ka abaaliyo juhdiga weyn ee uu diinta islaamka markaa u geystay muddadaa yar ee uu jiray weliba wakhti hore oo ka mid a ayuu tadriista iyo waxdhigidda iyo iftaagaba bilaabay waxaa la tilmaamay inuu agoon iyo rajay ahaa oo aabbihii dhintay hooyadii dhimatay isagoo afar jira aabbihiina dhintay isagoo toddoba jira markaa agoonnimo uu ku soo barbaaray waxaa la tilmaamay qur-aanka inuu xafiday oo uu koor ka qabtay isagoo koob iyo toban jira isla markiina dadaal fara badan uu culumta u sameeyey sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa isaga oo saddex iyo labaatan jiraba waxa u fadhiistay ama ahal u noqday inuu wax dhigo iftoodana oo diintana wax laga weydiiyo waxa uu leeyahay mu'alafaad fara badan buu leeyahay oo naafico ah oo ay ka mid tahay manduumadan aynu maanta bilaabayno iyo sharaxeeda yar ee la socdaaba waxaa ka mid ah tafsiirkiisa oo marna hal mujallad laga dhigo marna laba mujallad laga dhigo oo taysiiru kariimi araxmaan la yidhaahdo waxaa jira uu leeyahay kitaab fiqhiya oo la yidhahdo irshaadu ulilbasaa'ir waalalbaabi limacrifati alfiqhi biaqrabi turuq waa kitaab fiqhiya oo aada u qiimo badan wuxuu leeyahay aduratu mukhtasara fii maxaasini alislaam kitaab la yidhaahdo wuxuu leeyahay alqawaacid alxisaan litafsiiri alqur'aan ayuu leeyahay waxaa kaluu leeyahay tawdiixu alkaafiyati shaafiya oo sidii macno sharax oo kale u ah nuuniyada ibnu qayim wuxuu leeyahay alxaqu almubiin fii sharxi tawxiidi alambiyaa'i waalmursaliin kutub aada u tiro badan ayaa uu sheekhu leeyahay oo dhammaantoodna ugu talagalay dadka islaamkaahi inay ka faa'iidaystaan sidaa daraaddeed baa waxaa la idhahaa sheekhu yacnii isagu waxbaba kama tijaarayn jirine intuu cid markaa daabacdo kutubtiisa u bandhigo ayuunbaa dabeetana la daabici jirayoo sidaasaa lagu qaybin jiray manduumadan yaree aynu dul taagannahay waxaa la yidhaahdaa sidaa magaceeda hore aynu u sheegnay alqawaacid alfiqhiya lifahmi nusuus asharciya waa manduuma baxru rajas ah oo yacnii miisaankiisuna yahay mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo saddex lix jeera alxamdu lilaahi alcaliyi alarfaqi wa jaamici alcashaa'i waalmufariqi sidaasoo kale ayay u dhacaysaa waa baxurajaz waa buxuurta markaas ugu fudud xagga marka la eego nadmiga waxaana runtii waa toddobiyo afartan bayd wax ziyaada ahoo runtii aynaan soo qaadanin oo labadii kitaab ee hore ka horreeyey alfaraa'id albihiya iyo kitaabkii alwajiiz kuma jiraan laakiin runtii qaab iyo cibaaraad aad iyo laxaad u qurux badan ayuu sheekhuu soo dhigay kolle siyaadaadii iyo markaa wax dheeraadahoo fara badanaynu ka kororsannana kama waayayno laakiin waxaan ugu talagalay ama talagalkaygu ahaa inay dhallinyaradu korka ka qaybto waa toddobiyo afartan bayd laba cisho ama saddex cisho ayuu qofku ku qaybi karayaa waxa aad xafiddaana wuu ka qiimo badan yahay waxaanad xafidsanayn waxyaalaha innaga inala hadhay waxaa ka mida xifdigeennuna waa yar yahay qoraalkeennuna wuu yar yahay saa daraaddeed baan aqoonteennu raad badan aanay sii yeelanin nin sheekhabaa wuxuu lahaa in lam takun xaafidan waaciyan fa jamcuka lilkutubi laa yanfacu ataxduru biاljahli fii majlisin wa cilmuka mustawdacun fi lkutubi haddaanad ahayn qof xaafidahoo waaciya kutubtaad urursatay ama librariga dhaneed urursatay aqalka ku yaalla waxba tari maayo ma jahli baad iyo aqoon la-aan baad majlis la soo xaadiray ood la soo fadhiisan iyadoo cilmigaaga iyo aqoontaadina ay guriga rasaysan tahay oo shalafyo badan ay ku buuxaan ayaa adiguna halkan waxba kaalama socdaane adigoo faaruqo unbaad maraysaa oo aan jaahilka waxba dhahmin markaad kutubtaadii u noqotana nin caalimo baa ta wax garanay waa sidaynu runtii u badannay ee anigu aan kow ka ahay marka dhallinyarada waxaan runtii ku boorin lahaa inay kutubtaa nadmiga ah yacnii culimmadii hore kutubta ay xafidi jireen nadmiba may ahayd nin baa lagu dhaya minhaajku xafida bukhaariguu xafiday axaadiida intaa leg baa la xafiday oo korka laga wadaayay marka xifdiga in la soo celiyo waxaad xafidana yacnii sida ugu sahlan ayaad u deliishanaysaayoo wixii laga weydiye aad uga jawaabaysaayo aada ugu soconaysaa marka waxaan odhan karaa marka kutubtii hore loo eego waxa weeyaan waa iska afgelisun ama wax laba saddex cisho lagu xafidayo in sha allahu tacaala taa sheekh maxamed saalix alcuthaymiinna oo runtii ardaydii markaa sheekhan isagu cabdiraxmaan naasir sicdi ardaydiisa ka mid ahaabaa isna mid boqol iyo laba abuu leeyay iyadana in sha allahu tacaala waynu ku xigsiin doonaa laakiin waxaan ugu talagalay in la xafido oo korka laga qabto hore ayaynu laba kitaab baynu dee ka soo qaadannay qawaacidka inkastoon odhan kara kitaabkani laba qaybood buu isugu jiraayo qawaacid fiqiya iyo qawaacid alusuul labadiiba way isu dhex yaallaanoo in badanoo qawaacid alfiqiyiina waa jiraan in badanoo qawaacid alusuulkiyaana waa uu ka hadlayaayoo labada qaybood ayuu kitaabku ka kooban yahay qawaacidna dee waataynu hore u soo tilmaannay oo innagoo wax yarun dul maraynaa waa qawaaciddu waa aasaaska yacnii guriga uu ku fadhiyo ama tiirarka uu ku taagan yahay ayaa qawaacid la yidhaahdaa xagga istilaaxana markay culimmadu ka hadlayaan waxay yidhahdeen xukmun kuliyun yantabiqu calaa jus'iyaatin kasiira tufamu axkaamuhaa minhu tacriifyo fara badan oo ay isu geeyeen culimmadu oo qoloba ay si ku tacriifisay maxsuulkooda iyo gebagabadooda waxa lagu soo ururin karaa waxa weeye waa xukmi kulli ah oo ku dabaqmaya oo ku daboolmaya jus'iyaad iyo qaybo fara badan markuu ku daboolmana waxaa laga fahmayaa axkaamtii ayaa laga fahmayaa xukminka kulligaa markaa qaacido iyo daabid baa jira sidaynu horeba u soo kala saarnay qaacidadu ayada waxa hoos gala furuuc fara badan oo abwaab kala gedisan ka yimi iminka alyaqiinu laa yusaalu bishaki oo kale hadda dee baab walba way gelaysaa meel kasta oo shay la hubo oo shakilo ka daba yimi uu jiraba way gelaysaa baabu qura kuma koobna taa qaacide ayaa la yidhaahdaa daabidku isagu wuxuu ururiyaa un furuuc baab keliya ku soo aroortay unbuu daabidku isagu uu kulmiya ayuha ihaabin dubiqa faqad tahura sida xadiidkaasi oo kale uu ahaa iyo mid kaloo markaa daabidaho iyaguna ay yidhaahdaan xagga dhaxalka kullu man adlaa biwaasitatin xajabatu tilka alwaasita qof kasta oo meydka cid ugu soo dhowaaday ciddii ugu soo dhowaaday haddii ay meeshaa joogto dhaxalkaa wuu ka qadayaa waxaa kaloo markaas iyadana ka mid a mid kasta oo lab oo ku soo dhowaaday biunthaa isaguna ma dhaxlayo labadabana midna waladulumhay ka soo reebaan midna wax yaroo kale ayay ka soo reebaan markaa daabid iyo qaacidana sidaasay kale yihiin waxa kale oo iyadana jira in la kala ogaado balfiqi iyo usuululfiqhi iyo qawaacidulfiqhi si yar oo sahla ayaynu saddexdaa u kala saaraynaa asalka horta waxa horeeya waa usuululfiqhiga ama qawaacidu usuululfiqhi waxa weeyaan qawaaciddan iyo gudmahan iyo hangooladan la urursanayo ee lagu soo garaacayo lagu soo yaryaraynayo fiqiga ee inta kaymihii nusuusta kitaabka iyo sunnaha lala dhex galo lagu soo googoynayo lagu soo yaryaraynayo ee dabeetana fiqigii lagu soo saarayo lagu soo bislaynayo ayaa horta usuululfiqiguu yahay isagaana horeeya masalan wuxuu odhanayaa oo qawaacid usuululfiqi ay tahay alamru lilwujuub maa lam yasrifhu saarifun amarku wuxuu keenaa wujuub haddii aan wax leexiya oo waajibnimadaa ka leexiya aanu jirin waxaa kaloo u odhanaya annahyu yaqtadi taxriim waxaa nahyiga la yidhaahdaa xaaraannimo ayuu keenaa isaga lafdiisa haddaan la weecinin dabeetana fuqahadii intay taa qaateen ayay nusuustii markaa kula dhex dhaceen dabeetana waxay ka soo saareen salaaddu inay waajib tahay sakadu inay waajib tahay zinadu inay xaaraan tahay ayay ku odhanayaan saareen markaa wa aqiimu salaata wa aatu zakaata salaadda oga sakadana bixiya amar baa labadiiba ku yimi amarkiina maxaa lagu yihi wujuub buu keenayaa idan maxaa ka soo baxaysa wujuubu salaa salaaddii inay waajib tahay zakadii inay waajib tahay nahyigii taxriim buu keenayaa soo maaha walaa taqrabu zinaa zinada ha u dhowaanina baa la yidhi nahyigiina taxriim buu keenayaa idan waxaa ka soo baxaya in la yidhaahdo zinadii waa xaaraan markaa waxaa horraynaya qawaacidka usuulfiqiga ayaa horaynaya dabeetana waxaa lagu soo saarayaa fiqigii baa lagu soo saarayaa marka qawaacidulusuulkii la helo fiqigiina lagu soo saaro ee badka la soo dhigo ayaa dee wuxuu markaa noqonayaa fiqigii wax kala tagsan oo midibo ay meel taallo waa qawaalibtii markaa lagu soo ururinayey iyo xadhkihii iyo mareegihii la isugu xidhayey ayay markaa qawaacidkii fiqigana noqonaysaa qawaacidkuna markaa waa wixii lagu ururinayey ee la ysugu xidhayey ee wixii wala isku baababa meel la ysugu geynayey ayay markaas noqonayaa dowrka qawaacidulfiqhiyuuna markaas saasay horreeyeen usuulka horreeya fiqigii baa lagu soo saaraya qawaacidkii oo dabeetana qayb walba dhinaceedii isugu xidhaya oo waddadeedii marinaya ayaa markaa imanaya haddii aynu markaa intaa hordhaca yar ku dhaafno bismi illahi araxmaan iraxiim muqadima ina alxamda lilah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن قلنا يعني طابع علي أي هذا الكلام أما بعد إنت أكدي فإنه لما كانت مركة هاتي دراسة الأصول أصلد إلا دراسية مهمة mid muhiima jiddan aada u muhiima litaalib alcilmi sharci cilmiga sharciga qofka doonaya inuu usuusha daraaseeyaa markay muhiim u noqotay xaydu meeshii iyo iyadoo tusaaciduhu ku saacidaysa oo ugu gargaaraysa fii taxsiili alcilmi cilmiga xasilintiisa wa dabdi qawaacidihi iyo qawaaciddiisa dabdintiisa iyo koobiddiisa waa muctarida faman xurima alusuul waxaa la yidhi qofka asallada laga hoojiye asalka seegaa xurima alwusuul waxaa laga hoojiyaa inuu gaadho ilaa martabati lijtihaadi martabadii ijtihaadkee qadamnaa waxaan kuu soo horomarinnay laka adiga akhii walaalkayga taaliba alcilmi alkariim cilmiga kariimkaa doonayow wa talabu alcilmi jihaadun weeye fii sabiili illaahi qofku ilaahay diintiisa u jihaadaye wa wuquufun waa istaag calaa haqrin fongor min huquuri alislaami islaamka fongorihiisa ka mida uu istaagaye e wa huwa jihaadu alxuja waa jihaadka xujada walbayaan caddaynta wadaliil iyo walburhaanie ayaa qadamnaa laka waxaan ku soo horomarinay haadihi arisaala almuhima risaalada muhiimkaa fii usuuli alfiqhi oo usuululfiqiga ka hadlaysa markaa usuulfiqigu markaa ku timaadkii qawaaciddina waa ku jiraan waalmusamaati ee lagu magacaabayay bilqawaacid alfiqhiya lifahmi nusuusi sharciya oo lifadiilati sheekh uu leeyahay alcalaama alfaqiih alusuuli cabdiraxmaan binu naasir aala sicdi raximah اllahu fahiya muhimatun jiddan aad iyo laxaad bay muhiim u tahay litaalib alcilmi almubtadi qofka cilmiga doonaya mubtadiga fahiya bimathaabati madkhal waxay ka dhigan tahay albaabiya meel laga galo oo kale oo sahlin fudud limaadati usuuli اlfiqhi nas'alu allaha ilaahay waxaan weydiisanaa an yuwafiqa aljamiic dhammaan inuu waafajiye limaa yuxibuhu wayardaa waxa uu jecel yahu raalli ka yahay wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wataabiciina walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin markaa wuxuu sheekhu ku bilaabay bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii alcaliyi ee sarreeyey alarfaqi ee dhimrinta iyo naxariista badnaa wa jaamici اlashyaa'i ashyaada iyo waxyaalaha kulminayey ee wax isugu geynayey wاlmufariqi kala geynayey ashyaada ee waxyaalana ku kala geynayey dinicami nicmooyinka lahaa ee u saaxiibkaha nicmooyinkii alwaasicati ballaadhnaa alkhasiirati ee faraha badnaa waalxikami xikmooyinka iyo shay walba meeshiisa in la dhiga lahaa albaahirati ee la yaabka lahayd alkahiirati ee faraha badnayd sheekhu bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ka bilaabay ma nadmininoo yacni qur-aanka nadmintiisa culimmadu ma jeclaystaan sidaa daraaddeed baa wax yar baa nadmiyey shaatibiyada iyo kii yara ee caqiidat alcawaamika dhowr baa nadmiyey sidaa daraaddeed unbaa bismi illahi araxmaan raxiim intay saa u qoraan ayay dabeetana alxamdu ka bilaabaan marka ilaahay magaciisa ayuu ugu horraysiiyey mahadda ilaahay ayuu ku xigsiiyey kusalliga nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu ku xigsiiyey waana sida ay wanaagsan tahay markaa in haddii wax la sannifayo oo kale ama hadal markaas la bilaabayo la odhanayo waa sida iyo qaabka u wanaagsan weeye markaa waxaanay kaga dayanayeen musanifiintu dee ilaahay kitaabkiisa ayaa markaa bisikaa ku bilaaba mahaddaana ku xigsiiya markaa sheekh wuxuu leeyahay alxamdu mahad ilaahay bay u sugnaatay markaa mahad waxaa la yidhaahdaa ama xamdigu waxa weeye ammaan ilaahay la ammaano sifaadka kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa tusinayana lagu ammaano iyo nimcadiisa ballaadnideeda iyo deeqdiisa waasicnimadeeda iyo xikmaddiisu say u xeel dheer tahay oo ilaahay lagu ammaano ayaa xamdi la yidhaahdaa maxaa yeelay ilaahay asmaa dhammaystiran buu leeyahay sifaad dhammaystiran buu leeyahay afcaal dhammaystiran buu leeyahay taasoo markaa ilaahay lagu ammaano ayaa la yidhaahdaa mahad markaa lilaahi allahna waxa weeye almahluuhu almacbuud waa ka isaga ilaaha laga dhigta ee la caabudo ee isagu mutay in cibaado oo dhan isaga loola jihaysto oo lagu caabudo wax lala wadaajiyaana aanay jirin waxaa weliba sheekhu uhi alcaliy ee weliba sarreeyey oo waa ismun min asmaa'ihi waxaa ilaahay u sugnaaday culuwi iyo kor noqosho taam ah oo muطlaqo min jamiici اlwujuuh daatadiisa ayaa ilaahay sarraysa oo ilaahay fowqa carshihi makhluuqaadkiisa mid ka soocanoo ka sarreeya weeye qadarkiisa ayaa sarreeya qahrigiisa ayaa sarreeya oo dee kaa markaa wada qasbaya ee ku fulinaya wuxuu doono addoommadiisa weeye alarfaqi haddana isagoo awooddaa iyo sarrayntaa iyo qalabadaa iyo qahriddaa leh haddana ka rafiiqa ah ee ilaahay dhimriya weeye afcaashiisa dhammaanteed waa rifqi maslaxo iyo xikmo ayay ku qotontaa ilaahayna rifqigiisa waxyaalo fara badan ayuu inoogu muujiyey waayo samaawaadka iyo dhulka iyo waxa u dhaxeeyaba ilaahay waxa uu ku abuuray lix maalmood isagoo karaya ilbidhiqsi wax ka yar inuu ku abuuro ahaadown inay dabeetalay ahaadaan ayaa haddana isagoo rifqigiisa iyo ukaadintiisa iyo dhimirsanaantiisa markaayna tusinaya ayuu intaa inoogu abuuray kadalik markaa abuurkii bani aadmiga xayawaanaadkii nabaataadkii yacnii si shay-an fa shay-an oo tadriijiyana ayaa ilaahay markaas u abuuraayoo dabeetana sidaas ayay ku dhammaystirantaa markaa ilaahaas ayaa mahadle caliga ah ee arfaqa wa jaamici alashyaai waalmufariqi wuxuu uga jeedaa ilaahay ashyaada iyo waxyaalaha oo dhan wax ayuu ku jamciyaa waxna waa ku kala geeyaa waxa uu ku jamciyey ee uu isugu geeyey waxa weeye inuu isagu abuuray inuu isagu ka ardaaqaya wax siinaya uu yahay waya cid abuur sheegan kartaana ma jirto cid risqi markaa inay wax siiso sheegan karaana ma jiro ilaahay markaa ka isagu ku kulmiyey abuurka iyo arsaaqdan weeye waxyaalo kalena walmufariqi ka kala geyn ee waxyaalana ku kala geyn weeyaanoo waxa uu ku kala geynayaa xagga ashkaashii iyo midabadii iyo suurooyinkii dherarkii gaabnidii midabkii wanaaggii xumaantii wax alliyaaliyo waxaasoo dhammina waxa ay ka soo fulayaan ilaahay qudradiisa dhammayska tiran iyo xikmaddiisa la yaab kale iyo inuu ilaahay shay walba meeshiisii dhigay waayo arki maysid haddii aad jidhkaaga u fiirsato meel kaleba markaad ka tagto arki maysid xubin aad isleedahay meeshaa kuma habboona ee xaggan in looga yar duwo ama seen loo yar qalloociyo iminkaa bini aadmigu waxa uu sameeyo aqal haddaad dhisto waxaad odhanaysaa sidaasanaa kaga wanaagsanayd gaadhiga halkan yaray kuuseen jabaanku inay sidan ka soo yidhahdaan baa wanaagsanaan lahay laakiin abuurka ilaahay yacni meelaad odhan karto yacni halkani waa fool xunto halkanaa markaasaa ka wanaagsan ma jirto markaa weliba ilaaha mahadalihi waxa weeye ilaaha di nicami alwaasicati alghasiira ilaaha u saaxiibka ah ee iska leh nicmooyinka ballaadhan ayuu markaas ilaahay leeyahay oo khasiira ah oo aad iyo laxaad u fara badan ayuu ilaahay leeyahay waayo makhluuquu abuuray oo ilbidhiqsi nimco ilaahay ka madhnaanayaa ma jiro siiba bini aadmiga oo ilaahay uu fadilay uu sharifay oo waxa samaawaad iyo dhul ku sugan oo dhan uu sakhiray oo nicmooyinkiisana uu huwiyey kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba oo aan la tirin karaynin wain tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuurun raxiim ilahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan oo istiraadaan tiriya koobi maysaan ilaahayna mid dembidhaaf badan oo naxariis badan weeyaan marka laakiin iyadoon la koobi karaynin haddana yacnii ilaahay raalli ayuu ka noqonayaa qofka nicmadiisa ugu mahadnaqa ee u qirta ee ka sheekeeya ee ilaahay daacadiisa u adeegsada ee aan ugu kaalmaysan macaasida iyo xumaanta ilaahaasaa weliba mahadle xikmooyinka baahirada ah ee faraha badan iska leh markaa xikam waxa weeye waa ashyaada oo halkay lahaayeen la dhigo xikmo ayaa ilaahay iyo xikam buu leeyahy baahire ah oo bimacnaa caquusha bini aadmiga wareerinaysaoo ay la yaabayaan maxaa yeelay makhluuqaadkiisa iyo maamuuraadkiisa xikmo halkii ugu dambaysay iyo falsuubanaan iyo jaangoyn halkii ugu fiicnayd ayaa ilaahay u dhigay markaa xikamkiisaasi kuwa baahiraah oo qulubta markaas wareerinaysa cuquusha oo ka qaalib noqonaysa oo ay la yaabayso ka tan badanaysa weeye qofku hadduu eego waxa layaaliyo waxa kownkan ku sugan hadday dhultiiyo hadday saba tahayba hadday cadceedtiiyo hadday dayax tahay hadday markaa xayawaan tahay hadday xilliya tahay hadday wax soo baxa tahay hadday badiyo buura tahay yacnii cajaa'ib iyo wuxuu aad iyo laxaad ula yaabo nafdiisa markaa hadduu sii fiirso xikmooyin la yaab leh ayuu ku arkayaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alcaliyi allihii sarreeye alarfaqi ee rifqiga iyo dhimridda badnaa wa jaamici lashyaai ashyaada kulminaya wax isugu geynayey walmufariqi waxna jaamici lashyaai ashyaada kulminaya wax isugu geynayey walmufariqi kala geynaya waxna ku kala geynayey dinnicami ee nicmooyinka lahaa alwaasicati ee ballaadhnaa alghasiilati ee faraha badnaa waalxikami iyo xikmooyinkii albaahirati la yaabka lahaa ee cuquusha wareerinayey alkasiirati ee faraha badnaa uma intaa kadib alsalaatu oo maca salaamin daa'imin oo la jiro cala arasuuli alqurashiyi rasuulkii iyo ergeygii la soo diray ee quraysh loo nisbeeyey loo aaneeyey ha ahaata alkhaatimi ee gebagabeeyey rusushii ee alla uu ku khatimay wa aalihi wa saxbihi aalkiisa iyo asxaabtiisiina ha ahaato alabraari ee baariyiinta ahaa alxaa'isiyi ee koobay maraatib alfakhaari faanka iyo wixii markaas faan lagu mudanayeyba martabadihiisii iyo derajooyinkiisiiba koobay intaa kadib waxa uu leeyahay sheekhu markuu ilaahay mahadiyuu ammaanay uma salaatu ammaan salaadda yacnii macnaha ugu wanaagsan ee salafuna saalix si abu caliya markaa laga wariyo waxaa la yidhaahdaa waa ammaan ilaahay addoonkiisa uu ammaano malowlaclaha uu ku ammaano ayay salaaddu noqonaysaa in badanna culimmadu yacni waa naxariis bay yidhaahdaan laakiin qowlka markaa asaxa ee salafka laga soo ray waxaa weeye inay tahay hanaa'uhu ilaahay ammaantiisa uu addoonkiisa ku ammaanayo malacalaha markaa salaadaasi oo ammaanta ilaahay ah iyo salaam oo nabadgelya oo bele iyo baasba in ilaahay gees mariyo ahi oo weliba joogto ah oo aan kala go' lahayni rasuulkii iyo ergeygii ilaahay ee loo diray carab iyo cajamba ee qurashiga ahaa ee reer quraysheed loo nisbeeyey ha ahaato ee weliba alkhaatimi ee khatimaye ilaahay uu ku gebagabeeyey ambiyadiiyo rusushiiba isaga uu ku xidhay uu ku khatimay ee nebi ka dambeeya aanu jirin salaad iyo salaami ha ahaato aalkiisii iyo asxaabtiisii baari'inta ahayd ee wanaagsanaa kuwaana ha ahaato markaa aalka hadda waxaa looga jeedaa dee xigtadiisiina waa la yidhaahdaa cidda markaa diintiisa ku raacday ilaa qiyaami saacana waa la yidhaahdaa haddii la yidhaha aalka hadda waxaa looga jeedaa kuwii diintiisa ku raacay ilaa saacadda qiyaamo intay ka dhacayso asxaabta lafdeeda markaa soo gelaysa oo sheegidda asxaabtana gadaashood la sheegay waxay noqonaysaa min cadfi alkhaasi cala alcaam inta caam la sheegay ayaa haddana gaar asxaabtii loo sii xusayoo ayagu dee sharaf gaara ayay lahaayeenoo cilmi naafica bay lahaayeenoo camal saalixa bay lahaayeenoo cabsi dhammaystiran bay lahaayeen taasoo ay ku gaadheen oo ay ku muteen fakhri iyo faan yacnii faan yacni waxa adduunyo iyo aakhiraba mafaakhirtoodii iyo wixii lagu faanayey ee wanaag ahaayoo dhan ayay ayagu koobeen uma intaa kadib alsalaatu oo maca salaamin uma salaatu ammaanta ilaahay oo maca salaamin nabadgeliye la jirta daa'imin oo joogto ahi cala arasuuli rasuulkii korkiisa hata alqurashiyi ee quraysh loo nisbeeyey alkhaatimi ee gebagabeeyey ee ilaahay rusushii iyo ambiyadiiba uu ku khatimay wa aalihi wa saxbihi aalkiisii iyo asxaabtiisiiba ha ahaato oo markaa dadkii rumeeyey ee la kulmay ee saa ku dhintay ahaa alabraari ee baariyiinta ahaa ee sabafalayaasha ahaa alxayzi ee koobay maraatib alfakhaari faan iyo sharaf adduunyo iyo aakhiraba martabadaheedii iyo jaranjarooyinkeedii oo dhan isku dubaritay ee gaadhay kuwaa ha ahaato iclam waxaad ogaataa buu yidhi sheekhu hudiita ha lagu hanuuniye alla ha ku hanuuniye anna afdala alminan wax la bixiyo waxa ugu fadli badan cilmun cilmi yusiilu kaa tira ashaka shakiga canka xaggaha kaa tira wadarana iyo wasakhdaba wayakshifu alxaqa xaqana u fayda lidilquluubi dadka qalbiyada leh wayuusilu alcabda addoonkana gaadhsiiya ila almatluubi wixii uu doonayay ee matluubkiisa ahaa waxau uhi sheekhu intaa kadib waxaad ogaataa taalibow alla ha ku hanuuniyo oo waddada xaqaahee toosan ha ku mariyo ee minan waa cadiye iyo wax laysa siiyo minan cadiyooyin iyo wax laysa siiyo waxa ugu fadli badan ee ugu qiimaha badani waxa weeye ilaahay minantiisa iyo siismadiisa addoommada uu siiya waa fara badan yihiin wuxuu ilaahay addoommadiisa ku manayso uu ku galladayso waxa ugu fadliga badani waxa weeye cilmiga naafica ah alcilmu annaafic waa cilmiga naafica ah ee waxtarka ah alcilmu naafic wuxuu inoogu tilmaamay sheekhu inuu yahay cilmiga qofka ka kaxaynaya ee ka tiraya shaki iyo wasakh ayuu ka kaxaynayaa markaa qalbiga laba shay ayuu ka kaxeeyaa waxaa la yidhaha midi waa shubahaad midna waa shahawaad shubahaad waxa weeye waxa waxa dhaliya shakiga yacnii inay wax isaga ekaadaan oo xaqu ka dheeh galo oo dabeetana waxba kala sooci waayo waxa ka imanaya shubahaadka iyo ekaanshaha waxa ka imanaya shaki bay dhalinaysaa shahawaadkuna marka uu qofku shahawaadka iyo waxay nafdiisu doonayso ay jecesha iska raaco taasina waxay keenaysaa qalbigiisi inuu wasakhoobo angega qalbigiisii marka uu qalbigii wasakhoobo angegana daacaadkii ayay xubnihii qaban kari waayayaan marka cilmiga naafica ahi waxa weeye cilmiga labadaa xanuun iyo labadaa aafo ka suulinaya ee qofka ka saaraya ka kaxaynaya muxuu markaa helayaa muqaabilka wuxuu helayaa markaa yaqiin ayuu helayaa oo shukuugdii ka soo hor jeeda wuxuu helayaa iimaan dhammaystiran oo addoonka gaadhsiiya wax kastoo uu doonayey oo adduunyada maxaa doonaysaa dee waxaad doonaysaa inaad ilaahay raalli geliso oo aad jidkiisa iyo dariiqiisa aad ku toosnaato markaa wuxuu ku gaadhsiinayaa uu midhanaya acmaashii saalixa ahayd oo markaa iyadina jannana ku gaadhsiinaysa taasi shahawaadkii ayay markaa iyaduna ka soo horjeeddaa markaa labadaasuu kaa tirayaa labadaana wuu ku dhaxal siinayaa mar kasta oo qofkana uu cilmiga naafica kororsadana yaqiin dhammaystiran iyo iraado iyo doonis dhammaystiran ayuu helayaa sacaadada addoonkuna labada arrimood uu isla helo mooyaane liibaan ma gaadhayo taasaanu hoggaamiye diinad ku noqon karaa ila ilaahay baa yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaan ka yeelnay baa ilahay yidhi imaamiyo ku hanuuniya dadka amarkayaga oo lagu daydo dadka hanuuniya markay sabreen ayaa ilaahay yidhi adkaysteen waxaanay ahaynba ilaahay yidhi kuwo yuuqinuuna yaqiininayo yaqiin labay ahaayeen darajaat alyaqiin sheekhu wuxuu inoogu tilmaamay saddex arrimood kullu waaxidatin aclaa min alukhraa mid kastaa way ka sarraysaa ta kale markaa wuxu uhi cilmulyaqiin iyo caynulyaqiin iyo xaqulyaqiin saddexdaasuu inoogu tilmaamay markaa caynulyaqiin waxaa la yidhaahdaa xagga adduunyada waa waxyaalahaa dee aynu rumaysannahay iminka jannada aynu rumaysannahay oo naarta ayaynu rumaysannahay inay jiraan baynu ognahay waxyaalaha haybiyaadka ogaanta aynu ognahay cilmulyaqiin baa la yidhaahdaa caynulyaqiin baa jira masalan maalinta qiyaamaha marka dadku ay yimaadaan wa uslifat aljannatu lilmuttaqiin wa burrisat aljaxiimu lilghaawiin jannadiina halkaa la soo joojiye dadkii muttaqiinta loo soo dhoweeyo jaxiimana kuwii baadiyoobay loo muujiyo ee ay arkaan inta aanan gelinna weli taana waxaa la idhaha caynulyaqiin mar haddii la arko oo indhahaaga la soo hor joojiya caynulyaqiin baa la yidhahdaa marka la gale ee la dhadhamiye la dhex galana xaqulyaqiin baa la yidhaahdaa markaa sidaasuu markaa sheekhu u kala saaray markaa cilmigu duudub ahaan waa geed ay ka dhashaan cilmiga naafica ay wuxuu dhaliyaa hadal kastoo wanaagsan iyo camal kastoo wanaagsan jahliguna waa geed xun wuxuu dhaliyaa hadal kastoo xun iyo camal kasta oo xun markaa qofku inuu cilmigii ku dadaalo oo uu xasishado ayaa laga maarmaana ilaahayna u kaashado waddadiisa iyo dariiqiisana uu u maro waddada ugu muhiimsanna yacni waa talaqigaa iyo in lagala kulmo cid aqoon u leh in afwaahdeeda lagala kulmo weeye mutaalacadana culimmadu way ku dareen laakiin ninka ay mutaalaca talaqi u noqonayso waxa shardiga cilmiga uu taalacanaya inuu aqoon u leeyahay haddii kaloona aqoon u lahay wuu ku dabagedismayaa wuxu uhi iclam waxaad ogaataa hudiita ha lagu hanuuniya anna afdala alminan minooyin iyo wax la bixiyo iyo hibooyin waxa ugu fadli badan cilmun cilmi ayaa ugu fadli badan yusiilu tira ashaka shakiga canka xaggaha kaa tira wadarana iyo wasakhda qalbiga wa yakshifu alxaqa xaqana u fayda lidilquluubi dadka qalbiyaalka u saaxiibkaana u fayda oo u muujiya xaqii oo qofku xaqii uu ku arka cilmigii markaa ka xaqa u faydaya waa cilmiga dadka markaa caqliga leh ee weliba caqligoodana dee intifaacsanaya ee wax ku garanaya ee wax wanaagsanna ku garanaya waxa xunna kaga weecanayo weeye markaa kii aan dee caqliba isagu lahayni dee waxba markaa cilmigii u tari maayo waa kii lahaa abwaantima cadde nin qalbila qur-aanka u akhriyay qaafdha ku haraad yacni haddaad isilaahay gaad u dhigsi aad qaafda unu haysaa isla qaafdaan sugaaga dabahaya hadhow maxaad tirin aanu garanayn ayuunba isla haraadaysaan buul qofku haba lahaadoo haba jooge haddaanu intifaacsanayna ayadana kadalik saasoo kale wey in badan baa ilaahay quluub bay leeyihiin aanay waxba ku kasaynin oo aanay waxba ku garanaynin ilaahay in badan tilmaamay dadkaa markaa laga daboolayee wasakdaa iyo qudhunkaasi ay ka galeen wa yuusilu lcabda addoonkana gaadhsiiya markaa waa cilmi suuliye shakiga wayakshifu alxaqa lidilquluubi u fayda wa yuusilu alcabda addoonkana gaadhsiiya ila almatluubi wixii matluubkiisa ahaa yuu doonaye adduunyadan dee markaas inuu yacni camal wanaagsan iyo markaa daacada ilaahay uu markaas ku dhaqmo aakhirana markaas wanaag iyo janno ku gaadho faxariisu waxaad haddaba ku dadaashaa buudhi calaa fahmika fahamkaaga lilqawaacidi aad fahmayso jaamicata almasaa'ili xalay masaa'ishii kulmin qawaaciddaasi ashawaaridii ee kala tag kala tegey ashawaaridii kala tagsanayd ee kala tegey fatartaqii dabeedna waad kori filcilmi cilmiga adigoo ku dhex jira khayra murtaqaa meel la koro halkii ugu khayr badnayd ayaad kori wa taqtafii waxaanad raaci oo aad raad guri subulaladii kii waddadiisa qad wufiqa la waafajiyey haadihi wa haadihi tani qawaacidu waa qaacidooyin nadamtuhaa aan nadmiyey oo aan gabay kaaga dhigay oo qad xasaltuhaa aan ka soo ururiyey oon ka soo xaasiliyey min kutubi ahli اlcilmi ahlucilmiga kutubtooda jazaahum اlmowlaa ilaaha mowlaaya ha ku abaaliyo cadiima alajri ajri weyn iyo walcafwa dhaafid cafiid maca khufraanihi dhaafitaankiisa la qabo walbiri iyo biri yacni iyadoo lala qabo ilaahay ha u dhaafo abaalmarin weynna ha siiye eh waxau sheekhu leeyahay mar haddii aynu sidaa nidhi oo cilmigu qiimaha iyo qadarkaa leeyahay waxaad ku dadaasha calaa fahmika lilqawaacidi inaad qawaacidda fiqigu leeyahay aad fahamto iyo usuulkuba qawaaciddaasoo ururinaysa oo kuu koobaysa masaa'ishii shawaaridda ahaydee kala tagsanaydee kala firidhsanayd ayay kuu soo ururinaysaa oo qaacidadii baad qabsanaysaa dabeetana wax alliyaalya wixii soo hoosgelaya oo dhan ayaa kuugu soo hoos ururaya wax alliyaalya wixii kala tagsanaayey abwaabta kala gelayay ayaa markaa kuu soo hoosgelaya qaacidadii baad haysataa masale kastoo kugu timaadda halka aad hoosgeynaysa iyo halkaad marinayso waad garanaysaa haddaba markaaad qawaaciddaa fahanto oo inoo tilmaamay qawaaciddu waxay qabanayso uu yidhi waxay ururinaysaa iyay isu geynaysaa masaa'ilkii kala tagsanaa wixii aad ka dheefaysay ama midhihii aad ka goosanaysayna wuu inoo tilmaamay oo wuxuu idhi dabeedna waxaad koraysaa cilmiga dhexdiisa meel la koro halkii ugu khayr badnayd ayaad koraysaa markaa martabo sare iyo meel aad iyo laxaad markaa u fiican ayaad cilmigii iyo aqoontii aad ka gaadhaysaa waxaanad guraysaa ood raacaysaa raadka ciddii la waafajiyey ee muwaafaqiinta ahayd ayaad markaa raadkoodii iyo waddadoodiina aad maraysaa waxau yidhi markaa sheekhu tani buu yidhi uu soo wada qawaaciddan uu soo wadaa waa qaacidooyin buu yidhi aan nadmiyey oo aan kuu taxoon kuu ururiyey waxaan anigu dejiyey oon sameeyeyna maahee waxaan ka soo xasiliyey oo aan ka soo minguuriyey oo aan ka soo ururiyey ahlulcilmiga kutubtoodii ayaan ka soo ururiyey oon anugu ka keenay buuli yacnii aqoontu waa taa waa inuu qofku sheego yacnii cilmigan halku ka keenay nin waliba yacnii ninkii ka horreeyey ayuu sheegayaa u leeyahy kitaab hebel baan ka soo qaatay ama yacnii sheekh hebel baan ka soo qaatay ayuu leeyahy haddii kale oo uu taa shay waa khiyaana ayaa lagu xukumayaa iyo tuugo inuu qofkaa sameeyey yacnii aqoontiisa iyo waxa uu sheegay wuxuu alifay wax bakabjiraan bay noqonayaan saa daraaddeed buu leeyahay waxaan ka soo uriyey min kutubi ahlilcilmi markaa in cilmiga yacnii cidda aad ka kasbatay ka soo qaatay loo tiiriyo waa adaabta uu leeyahay cilmigu iyo barakada uu leeyahay yacnii qof sheekha oo aan markaa tarjamadiisa la sheegaynin iyo cilmiga cidduu ka qaatay iyo sheekhiyadiisu cidday ahaayeen iyo cidda uu isaguna usoo gudbiyey ma jirto cilmi markaa kontarabaani ma jiro cilmiga markaa sharciga ee naafica ee waxtaraya waa cilmigaa abtirsiinta leh ee kitaabkaad qortayna ciddaad ka soo qaadatay aadu aad u celinayso ciddii kuu dhigtayna aad u nisbaynayso eed ugu ducaynaysa wey ee mid kontarabaana markaas ma aha wax alla wuxuu tarayaa ma jiro qofka cilmiga kontrabaanka ahay wax kaluu raaciyo wuxuu uhi jazaahum اlmawlى cadiima اlأjri wاlcafwa maca gufraanihi wاlbiri buu ihi sheekhu ahlu cilmigii uu ka soo qaatay ayuu ihi ilaahay ha ku abaaliyo ajri weyn ilaahay ha ku abaaliyo ilaahay cafwi ha ku abaaliyo gufraan iyo dembi dhaaf ilaahay ha ku abaaliyo biri iyo samafal ilaahay ha ku abaaliyo ayuu yidhi waa taa siirada wanaagsan ee ahlu cilmigu ay leeyihiin waa taa waana ta qur-aanku inoo sheegayo wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wliikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu waa taa kuwa dabadood yimid dadka muhaajiriinta iyo ansaarta dadoo kuwa yimid waxay odhanayaan rabbana kfir lana ilaahay ou noo dhaaf annaga dembigayaga noo dhaaf iyo walaaladayadii iimaanka nooga horreeyey ee diintan juhdiga iyo dadaalka ku soo bixiyey ilaahay oo iyagana u dembi dhaaf walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuu quluubtayadana khilli iyo xumaan iyo xiqdi iyo xasad ilaahayow ha u gelinin ayuu odhanayaan marka maxaa loo baahan yahay culimmada muslimiinta ah ee aynu kutubtooda dhiganayna aynu akhrisanayna diinta ina soo gaarsiiyey inaad u ducayso ood macallinkaaga u ducayso oo kaad kitaabkiisa dhiganaysa aad u ducayso oo ka masale kuu sheega aad u ducayso oo wixii wanaag uu leeyahayna aad sheegtaa xaqa uu asiibayna inaad ugu ducayso kuna raacdo wixii uu ku gefayna inaad ka weecato uguna cudur daarto wixii uu ku gefay ka weeco dembi dhaafna ilaahay uga weydii waa waxay ku ijtihaadeen oo kollayba qofku hadduu ijtihaado hadduu asiibana laba ajri buu leeyahay haddii aanu asiibin hal ajri buu leeyahay marka adiga waxaa ku saaran wixii wanaagsanaa ay leeyihiinna inaad raacdood ugu ducayso wixii qaldanna inaad ka weecato ayadana aanad ku dhaleecaynine aad dembidhaaf ilaahay aad u weydiiso taas weeye waddada wanaagsani waa taa laakiin in shaqo laga dhigto zallaadka culimmada iyo wax ka sheegooda shaqo laga dhigtaa waa waxaan habboonayn weeye yacni waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a waxaan dhegaystay wakhti wakhtiyada ka mid a muxadidkii weynaa caalimkii weynaa sheekh maxamed naasiruddiin alalbani oo dhallinyara ay su-aal weydiinayso weliba la yidhi reer imaaraad bay ahaayeen yacni bal heerka hata la gaari baan idiin sheegaya waxay yidhaahdeen yaa sheekh ahlu bidaca ilaahay ha u naxariista ma la odhan karaa oo ahlubidacuna waa ayo mihlu nawowi wa bnu xajar imaamu nawowi iyo iyo ibnu xajar oo ahlubidaca ka mida ma la odhan karaa ilahay ha u naxariisto yani ida idaa hada alxad yacni maanta imaamu nawowi guri islaam leeyahay oo kitaab aanu lahayn laga soo helayaa ma jira baan qabaa ama arbiciin baa laga helay ama riyaad saalixiin baa laga helay ama adkaar baa laga helay ama adaaba xamalat alqur'aan baa laga helay ama saxiixu muslim baa laga helay yacni ninka islaamka dadaalka intaa lagu soo sameeyey ibnu xajar haddii xaafid kaba la yidhahdo alxaafid ninka loo daayey in maanta yacni dhallinyada joogta ay yidhahdaan ma la odhan karaa raximahullahu yacni waa waxyaalaha qaldamay bay runtii ka mid tahay ee runtii saaxada yaalla yacni in la dabaguro suyuudi baad arkaysaa laleeyahy xaatibu leyl wuxuu ahaa nin habeen xaabaysanaya qof habeen xaabaysanaya jirif buu qaadanaya wax kaluu qaadanayo yacni saasoo kale ku tilmaameen intaasoo wadaadoo la leeyahay tuug bay haayeenoo kutubtan ay alifeenba way way soo xadeenba yani maxaa kaa khuseeya yacni waa inaad u ducaysaa wixii u asiibayna aad raacdaa wixii u ku gefayna aad iska dhaaftaa ilaahayna aad weydiisaa wuxuu kuwa inuu abaalmar ka siiya wuxuu ku gafayna inuu ilaahay ka dhaafo laakiin inaad shaqo ka dhigato wax alliyaalii qalbiga inuu kugu madoobaado mooyaane luxuumulculamaana waa masmuuma way sunaysan tahay qofka shaqo ka dhigtaana meel xunun buu halis u yahay ama mid joogaada ama mid maqan ha ahaadeen marka taw sheekhu ina barayaa waa labada arrimood inaanu aqoontan isagu lahayna kutubtii ahlucilmiga ka keenay cidduu ka keenayna u ducaynayo u qirayo fadligood iyo wanaaggay lahaayeen ayuuna barayaa taana markaa waa in la aqoonsadaa faxris waxaad ku dadaashaa calaa fahmika fahamkaaga lilqawaacidi aad fahmayso jaamicata almasaa'ili xaalay tay masaa'ishii mid ururin ashawaaridi ee kala tagsanayd ee kala fiirsanayd fatartaqii dabeedna waxaad kori fi lcilmi cilmiga dhiciisa khayra murtaqaa meel la koro tii ugu khayr ka badnayd wa takhtafii waxaanad raaci subla aladii kii jidkiisa qad wufiqa la waafajiyey baad jidkiisa raacaysa wa haadihi waxaan isleeyahay halkaa wow baa ka dhigan haddii kale beydku ma toosay wa haadihi tani qawaacidun waa qaacidooya nadamtuhaa aan nadmiyey min kutubi ahli اlcilmi qad xasaltuhaa waxaanan ka soo xasliye on ka soo minguuriyey min kutubi ahli اlcilmi ahlucilmiga kutubtoodii waayo qawaacilmu اlqawaacid yacnii kutub aad u tiro badan ayay leedahay oo ninba nin ka sii qaatay jazaahum اlmowlaa ilaaha mowlihii ha ku abaaliya cadiima alajri ajri weyn waalcafwa iyo cafwid ha ku abaaliyo cafwid maca khufraanihi dhaafitaankiisa la qabo waalbiri iyo samafal u samafalo faslun haadaa faasilunkani kala saaro weeye muxuu inoo kala saarayaa hadalkii horeynu soo wadnay ee dee hordhac ahaa iyo hadalkii maqsuudka ahaa ayuu inoo kala saaraya faasilun fii ma taqadama wa fii ma sayati baa laydhaha wixii soo hormaray iyo waxa soo socdu kala saaraya wa niyatu shardun lisaa'iri alcamal biha asalaaxu waalfasaadu lilcamal xagga dambe ayay ba'du maraysaa bihaadu haddii xagga hore la raaciyo beydku kuuma toosayo markaa xagga dambey raacsan tahay bal macaanka iyo qiimaha yacni beydkaa sheekhu waana qaacidadii koobaad waniyatu shardun lisaa'iri alcamal biha asalaaxu waalfasaadu lilcamal wuxuu leeyahay waniyatu niyadu shardun shardi iyo lagama maarmaan bay u tahay lisaa'iri alcamal camal iyo shaqo oo dhan bihaa ayada sababteeda ayaa asalaaxu hagaagga iyo walfasaadu xumaanta ayay ahaadeen bihaa bisababihaabay asalaaxu iyo walfasaaduba ahaadeen salaaxa iyo fasaadkaasoo lilcamali camalka u sugnaaday hagaagga camalka iyo xumaanta camalkuba niyada ayuunbay ku xidhantahy niyadu hadday hagaagtana camalku waa hagaagaya niyadu hadday xumaatana camalku waa xumaanaya waa qaacidadii ugu horaysay waana qaacidadii aynu kutubtii kale ku soo marray alumuuru bimaqaasidihaa labadii kitaabee hore frayd اlbahiyi iyo wajiiz fii usuuli اfiqigiiba alumuuru bimaqaasidihaa sheekhuna sidan ayuu u dhiga way niyada markaasay hoos geynayiin qaacidadani waxay ka mid tahay qawaacidda kuwa anfaca badan ee ugu sarreeya abwaabta cilmiga oo dhanna way gashaa marka acmaasha jidheed acmaalu اlquluub acmaasha xubnaha hagaagoodu wuxuu ku xidhan yahay hagaagga niyada xumaanshaha acmaashaasina wuxuu ku u xidhan yahay xumaanshaha niyada hadday niyadu hagaagto hadalkuna waa hagaagaya camalkuna waa hagaagayaa hadday niyadu xumaatona camal hadalkuna waa xumaanaya camalkuna waa xumaanaya waxaana asal u ah inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa inama alacmaal camalladu waxay ku ansaxayaanay wax ku noqonayaan binniyaat niyooyin wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walbana waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyey sidaa daraaddeed baa xadiidkii wuxuu tilmaamay laba qof oo wada rafaaday safar iyo hijro wada galay oo midna wixiisii alliya rasuulu u dhacay midna wax kama jiraan waa isku socod waa isku rafaad waa isku hawl dee ninna islaam buu daba socday ka soo raacday dadka ninna ilaahay iyo rasuulkiis dartood buu hijroonayey marka maxaa kala saaray waa niyadii haddaba niyadu wuxuu leeyahay sheekhu waatiin mabaaxiis badan wajiiska aynu ku aragnay faraydkii laakiin ise wuxuu leeyahay laba martabo ayay leedahay mid weeyaane waxay caadadiiyo cibaadaday kala saartaa masalan soomka oo ah qofku inuu raashinkii iyo sharaabkii iyo wixii qofka afurinaya iskaga tago marna caadaday noqonaysaa marna cibaadaday noqonaysaa maxaa kala saaraya niyada haddii uu cuntada isaga daayo sharaabka u yidhaahda maanta calooshaan yar qushqushahoo calooshaan yar kacsanoo waan daaca qudhunsanahay oo markaa waan iska daynaya maanta qadayn maayo quraacan maayo caawa un waxoogay ii diyaariya waxa ay noqonaysaa caado ayay noqonaysaa waxaanu ilaahay ugu dhowaanaynin bay noqonaysaa laakiin hadduu cibaadadii soomka ahayd ee ilaahay loogu dhowaanayo ee sharcigu faray hadduu la niyeeyo uu taa ula jeedo waxay noqonaysaa cibaada ilaahay ugu dhowaado idan cibaadadii niyadii waxay kala saaraysaa cibaadadii iyo caadadii cibaadaadkiibay kala saaraysaa oo barhbaa barhka kale ayay ka saaraysaa oo cibaadadii barh baa fardulcayna barh baa fardulkifaaye ah barh baa sunno raatibo ah barh baa witri ah barh baa sunno iska mudlaqa ah waxa kala saaraya waxa weeye waa niyada waxa kale oo jira oo maraatibta niyada ka mida ikhlaaska niyada camalka inaad niyeyso waxqabo ikhlaasku waa shay ka dheeraadsan oo waxa laga maarmaan ah inaad nafsal camalkana niyeyso macmuululowa kanaad u qabanaysana aada niyeyso markaa waxaa qabo waa niyo laakiin alla dartii u qabo waa niyadii ood ikhlaasisay ood ilaahay u gaar yeeshay idan ikhlaasku markaa waa inuu addoonku camalkiisa ilaahay wejigiisa ula qastiyo wax kale aanu ula qastiyin marka qaaciidadan dee waxaa soo gelaya cibaadaadkii oo dhan hadday tahay salaaddii faral iyo sunnaheediiba hadday tahay sakadii faral iyo sunnaheediiba soomkii ictikaafkii xajkii cumradii dhammaan udxiyadii hadyigii nadarkii kafaaraadkii jihaadkii ayaa soo gelaya bal waxaa soo gelaya yacni mucaamalaadkii mubaaxaadkii baa soo gelaya oo masalan hadduu masalan seexashadii ama cuniddii haddaad u niyeysa inaad ilaahay daacadiisa ugu dhowaato aada ugu xoogaysato ama aada ku gaadho cuniddii iyo cabbadii iyo hurdadii waxay kuu noqonayaan dee cibaada ayay kuu noqonayaan yacnii maalka shaqaysigiisii guurkii galmadii mid kasta haddaad markaa icfaaf iyo ilmo wanaagsan aad ku heshid ummadda aad ku badisid yacnii maalkii markaas aad ilaahay diintiisa wax ka tiri waajibaadka aad ka gudatid cibaado ayuu kuu noqonayaa haddaba waxaa la yidhaahdaa ee isagoo sheekhuna inoo sheegayaa ana aladii yukhaatabu bihi alcabdu nawcaan shayga addoonka lagula khitaabay waa laba arrin amrun maqsuudun ficlu wa amrun maqsuudun tarku waa arrin loo jeedo in la sameeyo iyo arrin loo jeedo in laga tago wuxuu leeyahay shayga ma'muurkaa ee isaga la ysfaray falaabudda fii min aniya niyo ayaa laga maarmaana shaygu mar hadduu ma'muur yahay ansixitaankiisa niya u shardiya iyo inuu abaalmarin ka helo sida salaadda oo kale wixii laakiin looga jeedo tegid inaad ka tagto lagaa doonayo nijaasadii inaad maradaada ka tirto inaad jidhka ka tirto inaad meeshii ka tirto daymihii lagugu lahaa inaad iska guddo dimadaada inaad ka beri yeesho nijaasiyo daymihii ayada wax niyo ah looma shardiyo dimadaadina beri bay noqonaysaa walow yaanad niyeyninbe laakiin marka aad thawaab iyo abaalmarin aad ka heshid aada ula jeedo xataa ka tegiddaa lafdeeda waxaa laga maraa niyata taqarub ilallah daynta ilaahay dartii isaga bixi waajib ilaahay ku saaray weeye haddaad sidaa yacni nijaaso waxaan iska tir waxaan ka tag ilaahay dartii uga tag ajri iyo abaalmarin ayaad ka helaysaa saa daraaddeed ayaa markaa waa kii zuhadku lahaa wakhusa maa yubaaxu biistiwaa'i walficli cala sawaa'i biistiwaa'i alficli watarki cala sawaa'i lakin idaa nawaa biaklihi اlquwa liطaacati illaahi lahu maqad nawaa shayga mubaaxaadkaa yacni waa siman yihiin samayntiisiiyo ka tegitaankiisu laakiin idaa nawaa biaklihi اlquwa laakiin cunitadiisa hadduu ula niyeeyo inuu calaa taacati illahi ugu xoogaysto lahu maqad nawaa wuxuu niyeeyey ayaa markaa qofkaas uu helayaa markaa wuxu uhi sheekhu waniyatu niyadu shardun ayay lisaa'iri alcamal camalka dhammaantii u tahay bihaa ayada ayaa alsalaaxu hagaagga iyo walfasaadu fasaadba ku sugan yahay lilcamali xaaluu wanaaggaa iyo xumaantaasiba camalka u sugnaaday bihaa salaaxu wa fasaadu alcamal iyada sababteeda ayaa wanaagga iyo xumaanshaha camalkuba uu ku imanayaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo